bsm illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu hiyaabi اlbiidi lilkafan baabu bayaani fadli hiyaabi اlbiidi dharka cadcad fadligiisa caddayntiisii buu u baab yahay lilkafani wax lagu kafano oo kafan dhar u ahaanayo ayb oo dharkii cadcaddaa kafan in laga dhigto fadliga ku soo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay qaala alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak almarwasiyu qaala akhbaranaa hishaam bnu curwa can abiihi can caaishaةa radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka kufina waxaa lagu kafaniyey fii halaaثati ahwaabin saddex maro yamaaniyatin yeman loo nisbeeyey biidin oo cadcad saxuuliyatin meesha saxuula la yidhaahdo yacni lagu sameeyey min kursufin suuf ka samaysan laysa fiihinna dhexdooda uusan ahayn qamiisun qamiis walaa cimaamatun cimaamadna aynan ahayn oo aynan ku jirin ayb tarjamada markay xadiidka waxaa weeyaan fii halaaثati ahwaabin yamaaniyatin biidin cadcad wajhu dalaaladana waxaa weeyaan oo fadliga laga qaadanaayo ilaahay rasuulkiisa ma u dooraayo ilaa wax fiican unbuu u doorayaa oo uu karfan uga dhiga meeshaasaa marka fadliga laga qaatay maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga lagu kafaniyey saddex maroo cadcad taa waxay tusaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala shayga fadliga leh inuu ilaahay u dooray kaanna marka waxaad moodaa xadiid sunanka ku soo arooray oo waxaa jiraba sunno qowliye ah ay ku soo aroortay oo nebigu uu faray oo uu yidhi ayb ilbasuu hiyaaba albayaadi dharka cadcad labista fa innahaa adharu wa atyabu iyada ayaa daahirnimo badan yacni wanaag badanna wa kafinuu fiiha mowtaakum dadkiina dhintayna ku karfaniya sunnadaas marka waa waxay tilmaamaysaa waa sunna qowliya oo rasuulka uu dadkii ku amray oo ku tirtirsiiyey ayb xadiidkaas marka bukhaari shardigiisa ma waafaqin maadaama uunan kaas waafaqin wuxuu keenay mid kale oo fadliga laga garan karo kaasoo ah nebiga in lagu kafaniyey nebigana de ilaahayna rasuulku wuxuu u doorayaa wax fiican uun ayb meeshaasaa marka laga qaadanaya ayb kufina fii alaaثati atwaabin meeshaana waxaa laga qaadanayaa saddex maro ninka in lagu kafaniyaa inay fiican tahay sunno ay tahay hal maro waa ku filan tahay saan arki doonno laakiin saddex in laga dhigo ayaa wanaagsan laysa fiihinna qamiisun walaa cimaamatun macnaheeda iyadana waa laysku khilaafay oo qamiis iyo cimaamo kuma dhex jiraanta la leeyahay ma waxaa laga wadaa saddexda mareen lasoo sheegay qamiiska iyo cimaamadu waa ka gaar oo iyagu kuma jirin calaa haadaa marka waxay noqonaya nebiga in shan mara lagu kafanay saddexdan la sheegaaya marka qamiiska iyo cimaamadu kuma jiraan in laga wado oo iyagu marka saddexda maro iyo qamiiska iyo cimaamadu waa kala gedisan yihiin oo qamiiska iyo cimaamadda tirada kuma jiro marka saddexda mara la tirinayo sidaas qaar culummada ka mid a dheheen laakiin sida xoogga badan waxay tahay qamiis iyo cimaamad inaan bal laguba karfaninba oo aslanba karfanta nebigu aynan qamiis iyo cimaamad ka mid ahayn oo saddex maro uu ugu duuduubay ayb macnahaasaana xoog badan loona badan yahay ayb meeshaas iyadana yamaaniyatin waxaa weeyaan ya-da takfiifka ayaa badan oo qof marka la sifaynayo fulaanun yamaanin la yidhaah oo markaa waxba aan marka yamaaniyun aan la dhihin yamaani la yidhaah oo la takfiifiyo taasaa iyaduna marka badan ayb marka marka la akhrinayo fii alaaثati atwaabin yamaaniyatin yamaaniyatin ayaa la leeyahay biidin oo cadcad saxuuliyatin iyadana marka meesha lagu samayn jiray ayaa la dhahaa bidami siin na waa la akriyay suxuuliyatin iyo saxuuliyatin baabu اlkafani fii tawbayni baabu bayaani xukmi اlkafani kafantii xukunkeeda caddaynteediibuu u baab yahay fii thawbayni laba maro laysku kafaniyo awal hadda saddex ayaan haynay labo in laysku karfanin karo deliilkeeduu keenaya qaala xadatanaa abunucmaan marka karfanta inta ugu yar waa in qofka jirhkiisa qariso baa ugu yar inta ugu afdalsanna ninkuna saddex naagtuna shan naagta iyada waxaa u dheer gorgorod iyo khimaar ayaa u dheer ayb iyo dirac saddexdaas ayaa xiran ayaa loo xirayaa laba marana korkaa looga duuduubayaa shan waay marka sidaas bay marka shan ku noqonaysaa qaala xadaanaa abunucmaan wa huwa moxamed bnu اlfadl asaduusiyu laqabuhu caalim qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd can ayuuba can saciid bni jubayri can ibni cabaasin radia allahu canhum qaal baynamaa rajulun xillinin waaqifun ou ahaa mid taagan bicarafata carafo taagan id waqaca wuu dhacay can raaxilatihi daabaddiisii buu ka dhacay gaadiidkiisii fawaqasathu way jebisay marka fawaqasathuna waa la riwaayada waa ku soo aroortay fa awqasathuna waa ku timid marka ou qaala fa awqasathu haahay luqa ahaan waxaa macruufa midda horo fawaqasathu ah fa awqasathu bilhamsi waa shaad ayb marka fa awqasathuna ama fawaqasathu qoortay ka jebisay baa laga wadaa alwaqsu waxaa weeyaan kasru lcunuq qoor jabka fawaqasathu amase qaala waxa uu yidhi faawqasathu luquntii ayay ka jebisay qaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi iqsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqa wa sidrin iyo gob ku dhaqa wa kafinuuhu kafaniya fii towbayni laba marana ku kafaniya riwaaya waxay leedahay wa kafinuuhu fii towbayhi labadiisa maro ku kafaniya ninkan xajkii buu xarmanaa xaajigana marka ninka xaajigaana laba marou wataa maro hoose iyo maro kore marka riwaayada waxay leedahay fii towbayni laba mara ku karfaniya riwaayada kalena waxay leedahay fii towbayhi labadan maro ou hadda sito ku karfaniya meeshaasaana laga qaadanayaa marka labo in kafan laga dhigan karo laba mara laysku kafanin karo walaa tuxannituuhu barafuun ha u marinina maxaa yeeley barafuunku awalba xaaraamuu ka ahaayo ixraam buu ku dhex jiray ayb walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolinina oo iyaduna ninka inuu madaxa daboosho mamnuucay ka ahayd marka uu ixraamka ku jiro fa innahu isaga yubcadu waa lasoo bixinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mulabbiyan isagoo talbiyeysanayo oo cibaadadii isagoo calaamadeedii ka muuqato ayaa qiyaamihii lasoo bixinayaa oo lasoo saarayaa ayb meeshaa marka riwaayadan wakafinuu fii towbaynina culamada qaar baa waxay ka fahmeen labada mare ixraamka in laga bedelaayo laba kale ayb laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi walaysa bishayin liannahu sayaأtii fi اlxaji bilafdi fii towbayhi labada xadiid marka waa laysku fasira nakiradu waxay wadataa shuyuuc macna shuyuuc laba maro unbaa ayaa laga wadaa sooma shuyuuc ayaa ku jiro labada mare la sheegaayo marka ijmaalkaas macnihiisa waa kuwa ou wato waa riwaayada kala fasirayso ayb riwaayo kalena waaba sii fasirtayo fii towbayhi ladayni axrama fiihimaa ayuu leeyahay ayb xadiidka marka waxaa loo deliishaday tarjamada waxa ay tusayso oo ah laba mara in laysku karfanin karo wastudilla bihi calaa ana alixraama laa yanqaticu bilmowt xadiidka waxaa culamada qaar u deliishadeen ixraamku inuusan ku go-aynin dhimashada kamaa sayatii bacda baab wa calaa tarki niyaabati fi lxaji liannahu sala allahu calayh waali wasalama lam ya'mur axadan an yukmila can hada almuxrimi afcaala alxaji wa fiihi nadarun laa yakfaa waxay leeyihiin waxaa laga qaatay qofka xajka ku dhinto isagoo ku dhex jiro inaan loo dhammaystiraynin oo aan laga xajinaynin isaga ayb siaan waa laga qaatay kitaabu lxaj baana waxaasoo dhanba ay ku imaan doonaan wa qaala ibnu bataal wa fiihi waxaa xadiidka ku dhex jirto oo laga qaadanayaa anna man sharaca fii camali daacatin qofkii camal daaca a gudagalo uma xaala baynahu wa bayna itmaamihi almowtu camalkaas isaga iyo dhammaystirkiisa geerida ay soo kala dhex gasho rujiya lahu waxaa loo rajaynayaa an allaha yaktubuhu alla inuu u qorayo fi laakhirati aakhira min ahli dalika alcamal dadkii camalkaas sameeyey in lagu daraayo maxaa yeeley ninkan waxaa la yidhi fa innahu yubcahu yowma alqiyaamati mulabbiyan min xaaji ah isagoo talbiyeysanayo xaaji oo kale abaa lasoo bixinaya laba mara marka waa in laysku karfanin karo baabu alxanuuqi lilmeyiti baabu bayaani xukmi alxanuuqi barafuunkii marintiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay lilmeyiti qofka meyidkee dhintay ayb in loo mariya marka meyidka barafuun qaala xadaanaa qutaybatu huwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd can ayuuba huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal baynamaa xilli rajulu nin waaqifun uu yahay mid taagan maca rasuuli illahi sal ly slam nebiga maciisa bicarafata carafo id waqaca wuxuu ka dhacay min raaxilatihi gaadiidkiisii faaqsacathu ow qaala ama waxa uu yidhi faaqcasathu luquntii bay ka jebisay faqaala rasuulu llahi sal ly salam nebigu waxa uu yidhi iqsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqayo wasidrin gog qubays inuu dhaqidda meydka inay waajib tahay fardu kifaayataa laga qaatay wa kafinuuhu fii towbayni laba mara ku kafaniya walaa tuxanituuhu barafuun ha u marinina meeshaan marka walaa tuxanituuhudan ayaa waxaa laga fahmay hadduusan muxrim ahaa lahayn dhib inaysa lahaateen barafuun marinta ee waxa barafuun in loo mariyaa loo diiday waa inuu xaaji yahay isaga oo uu ixraam ku dhex jiro ayb oo maxaa yeeley jumlada ka dambaysaa tacliil camal ah fa ina allaha yabcatuu yowma alqiyaamati mulabiyan baa waxaa laga garanayaa in qofkaani maadaama uu ixraam ku dhintay ixraamka markuu noolaaba loo diidanaa inuu barafuun marsado haddana inaan loo marinin meeshaas marka ibnu xajar soo u taxliiliyey aan fiirin walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolinina oo meeshaan waxaa laga qaadanayaa marka haddii uusan muxrim ahaa lahayn madaxa in loo daboolaa wax dhiba ma lahaateen fa ina allaha la yabcauhu uu soo bixinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mulabiyan isagoo talbiyeysanaya ayb meeshaan marka ibnu xajar wuxuu yidhi ayb walaa tuxanituuhu uma callala dalika biannahu yubcasu mulabiyan yaan barafuun la marinin xugun tacliil baa la daba dhigayoo qiyaamo waxaa lasoo bixinaya isagoo talbiyeysanaya fadalla calaa ana sababa nahyi annahu kaana muxriman tacliilkaa dambe oo fa'da jumlada dambe fa'da ay ku jirtay tacliilka faa'iideynayso yaa waxaa laga qaatay marka sababta layskaga reebay barafuun marintu in ninkan uu muxrim ahay faida intafat alcillatu intafa annahyu cillada haddii meeshii laga waayo awl cillada maxay ahaydna kownuhu muxriman ixraam meesha hadduu ka baxo intafa nahyu nahyigii walaa tuxanniduuhuna meesha waa ka baxay wakaana alxanuuqa lilmeyiti kaana muqararan cindahum meydka oo barafuun loo mariyo waxaad moodaa iyaga agtooda shay iska muqarar oo layska takriiriyo inuu ka ahaa wakadaa qowluhu waxaa la mida laa tukhamiruu ra'sahu ay laa taqutuuhu hadaboolinina ayb qaala albayhaqiyu fiihi daliilu calaa ana gayra almuxrimi yuxanatu in loo goon loo marinayo kamaa yukhamaru ra'suhu wa ana nahya inamaa waqaca liajli alixraami khilaafan liman qaala min almaalikiyati wagayrihim ina alixraama yanqaticu bilmowt fayusnacu bilmeyiti maa yusnacu bilxayi maalikiyada iyagu dariiq kale mareeno waxay yidhaahdeen ixraamka waxaa jaraayo oo goynaayo mowdka ninkan awel waa sax intuu muxrimka ahaa in loo mariyo barfuun inuu marsado ma bannaanayn laakiin hadda haddii uu dhintay mowdkii baa wuxuu gooyey ixraamnimadii waa dhammaatay ixraamkii meesha hadduu ka baxo waa in barfuunkii la marin karay dheheen marka iyaga qaala ibnu daqiiqi ilciid ibnu daqiiqi ilciid waxa uu yidhi wa huwa muqtada alqiyaas waa sida uu qiyaasku keenayo ile takliif waa dhammaaday inta adduunyada la joogo qofka nool yahay unbuu mukallaf yahay haddii uu dhinto salaad iyo soon iyo wax dambo waajib noqonayo male qofka ku noqonayo qiyaasku marka saasuu keeni lahaa laakina alxadiida xadiidka bacda an habata markuu sugnaaday ka bacdi yuqadamu cala alqiyaasi qiyaaska waa laga hormarinaa buuli xadiidkii qiyaas hadday meel isugu yimaadeen yaa la hormarinaa xadiidkaa la hormarinaa sooma fahmi lowlaa hada alxadiid hadduu ahaan lahaa qiyaaskaasaa la raaci lahaa sidaasuu leeyahay wqad qaala bacdu almaalikiyati waxay dhaheen ihbaatu alxanuuqi fii hada alkhabari biطariiqi اlmafhuumi min manci اlxanuuqi lilmuxrimi wuxuu leeyahay in xadiidkan laga sugo qofka aan muxrimka ahayn inuu barafuun marsan karo waa mafhuum xaggee mafhuumkaa uu ka yimidna muxrimka in loo diiday walaakinahaa waaqicatu xaalin laakiin waxay yidhaahdeen mafhuumkaa waxaa diidayo waaqicatu xaalin weeyaan waaqicatu cayn oo kale yatadaraqu alixtimaalu ilaa manduuqihaa manduuqeeda hore oo mafhuumku uu ka dhashay ayaaba ixtimaal ku imaan karaa falaa yustadalu bimafhuumiha manduuqii haddii ixtimaal ku yimid mafhuum maxaa u yaalla marka adu siyaabahaasay marka ku doodeen wa qaala bacdu alxanafiyati hada alxadiidu laysa caaman bilafdihi liannahu fii shaksin mucayanin xanafiya iyaguna waxay dhaheen xadiidkan shaksi mucayan uu ku yimid cumuumna kuma jiro wax siiqo oo min siiq alcumuum xadiidkan kuma jiro walaa bimacnaahu liannahu lam yaqul ma ounan dhihin yubcahu mulabiyan liannahu muxrimun waayo ma ounan dhihin xanafiyadu iyagu waxay wataan rasuulku ninkaanuu gaar ahaan u sheegay isagoo talbiyeysanaya in qiyaamaha lasoo bixin doono nin kale oo xaalatu ixraam ku jira ninkaan ma la mid noqonayaa lama mid noqon karay maxaale kan nebigaa sheegay kan kale yaa og saasay rabaan inay dhahaan liannahu muxrimun falaa yatacaddaa xukmuhu ilaa gayrihi ilaa bidaliilin munfasilin ayb marka waxyaabahaas meeshaas marka buxuudtaas baa ku jirto khulaasatu lqowl xadiidka daahirkiisa wuxuu tusayaa ninka muxrimkaa inaan loo marinin barafuun hadduu xaalatu ixraam ku dhinto kii aan muxrim ahaynna barafuunka inuu marsan karo oo loo marin karo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa yukafanu lmuxrimu muxrimka loo kafaniyaa qaala xadaanaa abu nucmaan qaala akhbaranaa abu cawaana wahuwa alwadaax bnu cabdillaahi alyashkuriy can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana rajula nin waqasahu baciiruhu ratigiisii ayaa qoorta ka jebiyey wanaxnu maca anabiy sal ll ly salam annagoo nebiga maciisa aan nahay wahuwa muxrimun isaguna uu xarman yahay ninka faqaala anabiyu sal ly salam nebigu waxau yidhi iqsiluuhu dhaqa bimaa'in wasidrin ku dhaqa wakafinuuhu fii towbayni ku kafaniya walaa tumisuuhu ha ku taabsiinina tiiban barafuun walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolinina faina allaha yabcaduhu alla yowma alqiyaamati wuu soo saaraya mulabiyan isagoo talbiyeysanayo qaala xadaanaa musadadun qال xdثna xmاad بن زayd عan cmri وأyuuba عan سacيid بn jubayr عan iبn cabاasi radي الlه عanهm qaal kaana rajulu nin wuxuu ahaa waaqifun inuu taagan yahay maca النabiy sal اه slam bcarafa fawaqaca calىa can raaxilatihi gaadiidkiisii wuu ka dhacay qaala أyuubu fawaqasathu way ku joogsato luquntay ka jebisay وaqaala cmru faaqsacathu famaata waa dhintay faqaala waxau yidhi iqsiluuhu bimaa'in wasidrin wakafinuuhu fii towbayni walaa tuxannituuhu habarafuuninina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolinina fainahu yubcasu yowma alqiyaamati baa lasoo bixinayaa qaala ayuubu yulabbii isagoo talbiyeysanaya wa qaala camrun mulabbiyan yani camru bnu diinaarna waxa uu yidhi mulabbiyan ayuubna waxa uu yidhi yulabbii xadiidka marka macaanidiisa kale waa soo marnay laakiin macalu shaahidka qofka muxrimkaa qaabka loo karfaniyo baabu lkafani fi lqamiisi alladii yukafu ow laa yukafu baabu bayaani xukmi lkafani kafankii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fi lqamiisi qamiis dhexdiisa laysku kafaniyo alladii qamiiska oo yukafu hareeraha ka harqaaman darfaha ow amase laa yukafu ama aan hareeraha laga harqaamin yani yukafu makfuuf inuu yahay makfuufkuna waxaa laga wadaa marada aan la jarin oo iyadu aan jeexnayn hareerahaan ka jeexnayne ee hareeraha kaka harqaaman ka tolan faraqyada iyo waxa lamidkaa ku leh ama ka tolanba oo duntu ay ka marsan tahay dhinacyada qamiiska marka dhinacyadu ay dunta ka marsan tahay iyo kaynan ka marsanaynba in laysku kafanin karo xukunka caddayntiisiibu u baabyahay meeshan baa saddex qaab ayaa loo dabdiyey yukafu ow laa yukafu waa la dabdiyey qaar waxay dabdiyeen bifatxi ilyaa iyo kaafka oo la reebo wa takhfiifi ilfaa'i wa kasrihaa oo markaa waxay leeyihiin baabu lkafani fi lqamiisi aladii yakfii ow laa yakfii saasoo kaleo marka macnuhu noqona qamiis markaa yacni qofka wada gaaraayo iyo midaan wada gaarayin macnuhu markan sidaa u noqdo qaarna way cagsiyeenoo waxay yidhaahdeen yukafu y hadda innaga noo taal yakufu yakufu ow laa yakufu wax reebaayo markaa in la idhaano ayb qamiiskii marka inuu wax ka reebo iyo inaan wax ka reebin ayb laakiin dabdiga saxdaa kan hadda dhigan unbaa xoog badan yukafu ow laa yukafu oo macnaheedu uu yahay qamiiska darfaha laga harqaamay iyo midkaan laga harqaamin waman kufina iyo qofkii la kafaniyey bigayri qamiisin qamiis la-aan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can ibni cumara radia allaahu canhuma ana cabdallaahi bna ubayin cabdullaahi bnu ubay lamaa tuwufiya markii la oofsaday jaa'a bnuhu inankiisii ayaa yimid ila nabiyi sal l salam nebiga ayuu u yimid faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow acdinii isii qamiisaka qamiiskaaga isii ukafilhu aan ku kafaniya fiihi cabdullaahi cabdullahi bn ubay wiilkiisa cabdullaahi baa isna la dhihi jiray cabdullahi bn cabdillaahi bni ubay cabdullaahi bni ubay munaafiqu weyn buu ahaa wiilkiisana wuxuu ahaa nin bedri ahoo saxaabi jaliila buu ahaa marka wiilkii baa wuxuu yidhi aabbahay aan ku kafaniya isii qamiiskaaga wasalli calayhi ku tuko wastakfir lahu u dembi dhaaf dalab fa acdaahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa siiyey qamiisahu qamiiskiisa markaa nebigu muxuu u siiyey qamiiskiisa awalan nebigu inuu ku tukado iyo inuunan ku tukanin khiyaarow markii hore u lahaa istakfir lahum ow laa tastakfir lahum baa soo degtay khiyaaraa la siiyey marka ama dembi dhaaf u weydii ama dembi dhaaf ha u weydiinin in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum khiyaarkiisii marka isagu mid buu qaatay nebiga sal l slam markii dambaa walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan ay soo degtay soo ma fahmin sababta marka uu uga yeelayna ninkaana noocan ahaana waxay ahayd laba macnaa ugu badan oo la sheegaa macno waxaa weeyaan hadda ka hor ayaa nebiga adeerkii cabdicabbaas dagaalkii beder markii la qafaalay ayuu qamiis uu siiyey markaa nebigu wuxuu diiday inuu munaafiq gallad iyo abaal inuu ku yeesho markaasu isagana qamiiskii markaa u gudaayey rasuulka calayh isalaatu wasalaam sidaas marka waa la tilmaamay si kalena waxaa la yidhi wiilkiisa ayaa marka khaadirkiisa uu ku ilaalinaya maadaama wiilku nin fiican oo ahaa ayb waxyaabahaasuu rasuulka ilaalinaya sal fa acdaahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalama qamiisahu ayuu siiyey faqaala waxa uu yidhi aadinnii ii idin usallii calayhi aan ku tukadee fa aadanahu wou u idmay falamaa araada markuu doonay nebiga an yusalliya marka ii idin aan ku tukadee janaasada dabcan waxaa iska leh salaadeeda iyo imaamka qofka ka noqonayo waxaa iska leh dadka meydka wato ayaa iska leh iyagayna tahay in looga dambeeyo qofkii markaa meydka dhaabihiis ama wiilkiisii ama waxa hadday joogaan iyaga in la hormariyo casabadiisa hadday iyagu iska soo dhiibaan oo ay yidhaahdaan qof siiyaan markaasaa la qaadanaya faadanahu wou u idmay falamaa araada marku doonay an yusallia calayhi inuu ku tukado jadabahu cumaru cumar ayaa soo jiiday radia allaahu canhu faqaala waxa uu yidhi alaysa allaahu alla miyownan ahayn qad nahaaka inuu kaa reebay an tusalliya cala almunaafiqiin munaafiqiinta inaad ku tukatid korkooda faqaala waxa uu yidhi ana anigu bayna khiyratayni laba door ayaan leeyahay laba door dhexdooda ayaan ahay yani laba khiyaar qaala waxa uu yidhi istaqfir lahum ow laa tastaqfir lahum labadaas khiyaar midkood baan leeyaho ma khilaafsani amarka alle ayb in tastakfir lahum haddaad dembi dhaaf u dalabto sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu lahum ilaahay u dhaafi maayo munaafiqnimada marka waxaa weeye nifaaqa ictiqaadi ah bay qabeen cabdullaahi binu ubay uu qabay ictiqaadi iyo camaligu u qaybsamaa ama akbar iyo asqar yaa loo kala qaadaa qur-aanku midkuu ka hadlay waa nifaaq akbarka ah nifaaqul asqarka sunnadaa badanaa ka hadashay qur-aanku kuu tilmaamay waa mid akbar farqiga murji'ada iyo u dhaxeeyo ahlu sunnahana culammada selafka waxay ku sheegi jireen annagu waxaan leenahay nifaaqaa jiro ayay selafka dhihi jireen murji'aduna waxay leeyihiin nifaaq ma jiro oo iyagu waxay leeyiin wax munaafiqnimo la yidhaaha waqtigii nebigu unbay jirtay wixii ka dambeeyey wax nifaaqa maba jiraan qofkii laa ilaha illa allahu mar hadduu yidhaahdo khalaas wax ka baaba'aya ma laha de xilligii nebiga oo islaamkiina uu kor ahaaba hadday jirtay muslimiintu ay kor ahaayeen hadda maxaad malayna nifaaqu hadda waxaa weeyaan xudayfa radia allahu canhu baa wuxuu dhihi jiray xilligii nebiga waaba la qarqarsan jiray uu dhihi jiray waqtiyadii dambe hadda nifaaqu bannaankuuba yaallaa buu dhihi jiray xudayfa radia allaahu canhu hadda hadduu joogi lahay maxaad malaynay marka calaamadaheeda uu qofku inuu qur-aanka ka akriyo tadabbur uu ku akriyo munaafiqu marka calaamadihiis meelahaasay ka soo baxayaan markaas qofkii ah iyo qofkaan ahayn qof dadka wixii ka daahiro oo calaamaadkaas ah qofkay ka muuqdaan markaasi dee nifaaq iyo waxbaa ku dhex jiro marka maahan in la yidhaahdo nifaaq ma jiro iyo dadku waa wada wanaagsan yihiin iyo sax ma noqonaysa dadku waa sii xumaanayaan waxun iyo wax fiican bay isugu jiraan laakiin ilaahay waxa uu yidhi de qalbigooda lama garan karo ilaa ay wax muujistaan walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni ilqowl war xumada ayaa lagu gartaa calaamaadka aadka ugu badanna waxaa ka mid a muslimka dhibaatadiisa iyo islaamku marka uu ciriiri fara badan galo dadka farxo yani islaamnimadan ka hadlan islaamnimada marka ay ciriiri gasho oo dadka yacnii qof diin calaamadii ka muuqato ama diin yacnii ku dhowrsanayo marka uu meelow gala la-yahay ama yacnii uu xornimadii uu diinkiisii alla ku caabudi laha uu la-yahay kuwa farxo marka ay yacni islaamka cadowgiisana kuwa aada iyagu markaa yacnii hoos markay yihiinna ka naco kor markay yihiinna ku farxo waxaa weeyaan ibnu taymiya wuxuu leeyahay masarada noocaasa iyo buqdiga noocaasoo kale ah nifaaqeedu waa nifaaq akbar ah fataawaha juska siddeed iyo labaatanaad sidaasuu ku yidhaahdaa marka dadka un miisaan saar adaa arkaa fasallaa calayhi marka wuu ku tukaday fanasalad waxaa soo degtay alla markaa waxyigii cumar ayuu waafaqayo walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan qof iyaga ka mida oo dhintay ha ku tukanin weligaa maxaalushaahidka marka qamiis in lagu kafaniyo ayuu nebiga u dhiibay cabdullaahi bnu ubay marka qamiis in laysku karfanin karo qamiiskuna waa idlaaqan yahay mid geesaha ka tolan miya maahan miya waa cumuumkaasuu ku dhex jira qال xdثna mالك بن إسmاعيiل qال xdثna بن cuyaynة عن cمri سمca jاaبirا رaضي الله عnه qاal أtى النبiي slى الlه عليه aلي وsلم nebiga wuxuu u yimid cabdاللahi بن ubay bacdamaa dufina markii la aasay kabacdi faأkhrajahu wuu bixiyey wuu soo saaray fanafha fiihi wuu afuufay dhexdiisa min riiqihi candhuuftiisa ayuu ka afuufay xaggeeda wa albasahu qamiisahu qamiiskiisii buuna u labisay oo u geliyey ayb qamiiskii marka in laysku karfanin karo baabu lkafani bigayri qamiisin kafantii cuunkeedii caddayntiisii buu u baabaya layskafaniyo bigayri qamiisin qamiis la-aan mara marka qamiis la-aan qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu can hishaami can curwata can caaishata radia allaahu canha qaalad waxa ay tihi kufina annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaa la kafanay fii talaatati atwaabin saddex mare ayaa lagu kafanay saxuula kursufin suuf yacnii lagu sameeyey meeshaas saxuul laysa fiiha qamiisun qamiis dhexdeeda ounan ahayn walaa cimaamatun cimaamadna uunan ku jirin marka qamiiska iyo cimaamadda saddexda mara mauu ka baxsan yahay mase yacnii maba ku jiraba sideedaba intaba waa la yidhi waa soo sheegnay meeshaa marka ibnu xajar wuxuu yidhi wاlkhilaafu fii hadihi اlmas'alati khilaafka mas'aladan dhexdeeda ku jiro bayna alxanafiyati iyo wagayrihim ayuu u dhaxeeyaa fi listixbaabi iyo wacadamihi khamiis la-aanta inay sunno tahay in kale wاthaani can اljumhuur jumhuur xaggooda iyagu waxaa weeyaan waxay leeyihiin khamiis la-aanta ayaa sunno a macna cadamu اlqamiis karfanta inaan qamiis lagu darin ayaa sunno a maxaa yale nebiga saasaa loo kafadiya wacan bacdi alxanafiyati xanafiyada qaarkoodna yustaxabu alqamiisu duuna alcimaamati qamiiskaa la sunna a bay leeyihiin cimaamada maya wa ajaaba bacdu man khaalafa bianna qowlahaa laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun yaxtamilu nafya wujuudihimaa jumlatan wuxuu keenayaa marka qamiis iyo cimaamo maba jirinba in laga wado wayaxtamilu an yakuuna almuraadu nafyu lmacduudi ay talaatati khaarijatan can alqamiisi waalcimaamati walawalu adharu yani qamiis iyo cimaamad aan lahayn qowlkan dambe wuxuu leeyahay qamiiska iyo cimaamadda saddexda maraynan ka mid ahayn laakiin sida kale waa uga mid tahay qowlkan labaad saasuu dhahayaa waana laga xoog badan yahay awal awalu adharu buu yidhi kan horaa xoog badan ayb saxuul marka waa jamcu saxlin wahuwa tawbul abyadna waa la dhahaa marada cadda ah aadka u cad saxuula kursufin marka suuf maradiisii caddayd in la dhaho waa suuragal asalna meesha ay ka lagu samayn jiray ayaa qaryo yaman ka mida weeyaan oo halkaasaa lagu samayn jiray baabu lkafani bilaa cimaamatin kafantii xuunkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay bilaa cimaamatin cimaamad la-aan layskafaniyo qال xdثna مسدد qال xdثna يحyى عن هiشhاaم qال xdثnii أbي عن cاaئشhaةa رضي الله عنها أن رsuuل الlahi صلى اه عل sلم kufina في ثaلاثة أطواab laysa فيha qamiiس وlaa cmاam baabu الkfن بlaa cimاamaة kafantii ayuu baab yahay cimaamad la'aan layskafaniyo qاla xdثna إسmاعيiل qاla xdثnii mالك عن هiشhاaم بن cروة عن أbيه عن cاaئشhaةa رضي الله عنها أنa رsuuل الlahi صلى اه عل sلم rasuulka kufina waa la kafaniyey fii alaaati atwaabin saddex maro biidin cadcad saxuuliyatin laysa fiiha qamiisun walaa cimaama marka cimaamaddii inaynan ku jirin buu tarjamadan u samaystay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alkafanu karfanta min jamiici ilmaali maalka dhammaantiis bay ka ahaanaysaa xaggeeda yani masalada meeshaan uu raba inuu uga hadlaa waxay tahay karfanta xaggee laga bixinay nin baa dhintay karfantiisa yaa lagu leeyahay tee laga bixinayaa karfantiisa bukhaari tarjamadiisa wuxuu ku wadaa karfanta waxaa laga bixinayaa ninka maalkiisa ninka dhintay maalka uu ka tegaa laga bixinaya say u kala horeynayaan marka waxay u kala horeynayaan marka ugu horreyso meyd markuu dhinto intaan maalkiisa la dhaxlin waxa ugu horeeyo waxaa weeyaan tajhiiskiisa isaga in laga diyaariyo godqodada karfanta dadka dhaqaaya hadday ujro qaadanayaan waxaasoo dhan wax allaale wixii isaga diyaarintiisa ku tacalluqo karfantay ka mid yihiin min jamiici ilmaal marka waxuu ka wadaa maalkiisa ayaa laga bixinayaa intaas koow isagaa kuleh maalkiisa intaas kadib dayn ninkaan dayn lagu leeyahay baa la dhahayaa dayntu labay u qaybsantaa xaq alle xaq bani aadam biisaka lagu lahaa iyo haddii lagu lahaa wax kale marka wuxuu ka bixinayaa zakadii iyo xajkii iyo maya maya raal ah raal ah dersigaa la wadaa aadaab maaha insaan bannaanka bannaanka ku weydiiso orad bannaanka ku weydiiso waxba yaa la siini bannaanka ha lagu siini marka in laga sameeyo karfanta deynta in laga bixiyo markaas oo deyntu ay tahay marka xaq alla hadday tahayna laga gudo haddii aanay xaq alla aanay ahayn xaq bani aadam ay tahayna iyadana sidoo kale waa in laga bixiyaa deymankii lagu lahaa markii lagalaga bixiyo waxaa ku xiga shayga saddexaad wuxuu noqonayaa wasiyadiisii meydkan ma dardaarmay haa suluskii ou dardaarmay ama wixii ka yaraa dardaaranku hadduu sulus ka bato waa la joojinayaa tulus baa lagu ekaynayaa maalka saddex meeloodoo meel tuluskaasuna oo min jamiici ilmaal ha laga fiirina suluskaasaa marka u dardaarmi karaa ka yar haddii uu dardaarmana dardaarankiisa uu ku xigo oo laga saaraya laga bixinaya ayib intaas markii laga bixiyo kadib ayaa marka waxaa imaanayso tariko in la qaybsado oo dhaxal iyo dadki iska lahaa intan baa idiin soo hartay qaataa la leeyay qaybsado hadday wax soo hari waayeen waa iska tegaya meydka isaga horta waa in naftiisa loo daneeyo intaan dad kaleba loo danayn taasuu marka rabaa inuu ka hadlo mararka qaarna shaaficiyadu waxay istinooodaan ama ay ka reebaan haddii maalka ninkan uu leeyahay oo dhanba rahan loo haysto maalkii uu xoolo ka qabay haddii rahan loo haysto oo nin uu rahan u dhigay agtiisa oo deyn uu ninkaa ka qabo deyntiina aanu gudi karin marhuuntaas marka shaygaa marhuunta yaa mudanaya marka marhuunta waxaa mudanaya ninka iska leh oo deyntu ay uga maqan tahay isagaa gadanaya wixii marka deyntiisu ka goosanaya wax soo haro keenay markaas tarfan xataa waa u dhammaatay leeyihiin shaaficiyadu meeshii looga raadi karaa looga raadiyo ama dharkiisii iyo wixii lagu duuduubi karaa lagu duuduubi soo ma fahmin marka meesha haddii xoolaha ay rahan u yaallaan deynta shilin intuu ka dhiman yahay ma isticmaali karti shaaficiyadu waxaa kaley qabaan waxaa la mida yacni rahanta waxaa la mid ah deyn kastoo qofka lagu leeyahay bani aadamka ay ku leeyihiin yacnii dadka hadda annaga dadkeenna maxay sameeyaan qofaa dhimanaayo deyn baa lagu leeyahay maalkiisii suuqowba iska yaallaa beec waa lasii ganacsigiiba weli ku dhex jiraan inuu ku dhex jira ma ahan maalka laga dhinto meydku uu ka dhinto deynna lagu leeyahay maalkaas laguma tasarufi karo dhammaantiis ilaa deyntaas laga bixiyo marka beecan lasii gadaayo iyo in wax lagu iibsado iyo in wax lagu lasii iibiyo oo ganacsigii lasii wado ma anfacayso maxaa yeeley deyn baa ku tacalluqday tasarufka marka waa la kala qaybsan karaa dadka dhaxaltooyada laakiin wax tasarufa ma geli karaan ilaa deynta ay ka bixiyeen iyagu marka shaaficiyadu waxay leeyihin waxaa loo danaynaya ninka xoolaha iska lahaa oo deynta lagu lahaaya loo danaynayo leeyihin ma kuwa nool in marka laakiin annaga ma isweydiinaba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alkafanu kafantu min jamiici ilmaali maalka dhammaantii bay ka ahaanaysaa wa bihi qaala caطaa'u waالzuhriyu wa camru bnu diinaar wa qataadatu saasay dhaheen wa qaala camru bnu diinaar waxa uu yidhi alxanuudu min jamiici ilmaal barafuunka meydka loo marinayo marka la kafanta iyo la karfaninayana maalka unbaa laga dhiibay oo ka mid yahay wa qaala ibraahiimu ibraahim waxa uu yidhi yubda'u bilkafani karfantaa laga bilaabayaa uma bideyni deynta ayaa ku xigto deyntu marka la yidhahdo xaq aalle iyo xaq baniaadama isugu jiraan ninku hadduu xoolo lahaa uusa soo xajinin qayb in laga bixiyo wa oo ha laga soo xajiyo la yidhaahdo zaka haddii lagu lahaa in laga baxsho midda xajka waa iska iloobaan dadka waa deyn deymanka ka mida weeye waa in laga xajiyaa qof u tadawucayo haddaynan jirin maalkiisa intaan la dhaxlin waa in horta xajka laga aago uma bilwasiyati dardaarankii baa ku xigo wa qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi ajru lqabri qabriga qodidiisa kirada lagu dhiibaayo waalqasli dhaqidda huwa min alkafani kafankuu ka mid yahay halkaanu markuu sheegay waxa uu yidhi waqad yaridu calaa hada aliطlaaqi mastatnaahu iطlaaqan oo min jamiici ilmaal waxaa ku soo aroori karo waxa ay mastatnaahu shaaficiyatu waxay ka istisnoodeen iyo wagayruhum oo min azakaati ah wa saa'iri maa yatacallaqu bicayni ilmaal iyo waxa maalka cayntiisa ku tacalluqaye kale fainahu yuqadamu cala alkafan kafantu waa laga hormarinayaa wagayrihi iyo keyrkii min mu'anati tajhiizihi kamaa low kaanat itarikatu shay-an marhuunan aw cabdan jaaniyan tarikadii laga tegayo o dhan ba hadday rahan ku jirto karfan meelo kalea loo raadinaya tarikada laga tegayo o dhanba waa addoon jinaayo geystay isagii baaba la haystaa raqabadiisii baa lagu dheganya oo naloo gadaa la leeyahay waa u dhammaatay waxyaabahaas unbaa aduu laga reereebaya qaala xadaanaa axmed bnu muxamed almakiyu qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin can sacdin can abiihi qaal utiya cabduraxmaan bnu cawf radia allaahu canhu ayaa loola yimid yowman maalin bidacaamihi cuntadiisa faqaala waxa uu yidhi qutila muscab bnu cumayr ayaa la dilay wa kaana khayra minii muscabna wuxuu ahaa mid iga khayr badan tawaaducu u leeyahay wailaa cabdiraxmaan iyo muscab cabdiraxmaana khayr badnaa maxaa yeele cabdiraxmaan bnu cawf alcashara almubashariina biljanna ayuu ka mid ahaa falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu karfaniyo ilaa burdatun go' maahane go-iisii wa qutila xamsatu xamsaa la dilay ow rajulun aakharu ama nin kale khayrun minii iga khayr badan falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kafaniyo ilaa burdatun go' maahane laqad khashiitu waxaan ka cabsaday an yakuuna qad cujilad inuu ahaaday qad cujilad lanaa in naloo soo dedejiyey ayibaatunaa ayibaadkeenni yacnii hanaa-in yacnii ajarkeennii in naloo soo dedejiyey fii xayaatina dunyaa adduunyadeennan dhow nolosheeda in naloogu soo dedejiyey uma jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu ooynayo marka marka ilaa burdatunta maxalushaahidka waxay tahay go-i muscab lagu karfaniyey waa go-iisii waay lama dhihin meydka waa dhintay meel kale karfantaa laga keena lama dhihin isaga maalkiisii ayaa laga karfaniyey mid kale qalad kalena waxaa wyn inagu marada uu qofka dhintay maradiisa maalka uu ka tegeyba uma haysanno xataa qof baa dhimanayo dharow ka tegey marka hore dharkiisaan bixinaynayo laleeyahy qof baa iskaga tasarufaayo hebelkii dhintay dharkiisa adiga qaaduu leeyahy iska malhaddii weliba ninka dhintay uu agoon ka tegay agoon ilmo yaryaro waxba bixi karin haddii uu ka tegay dharkaas qof qaada kara male in la qaataana waxay noqonaya maal agoonoo la haysteen aaday khatar u tahay qofka dhinto xoolaha xaggiisa ka imaado dad qaangaar wada ah hadduu ka tegey oo iyagoo dhan ay ogolaadeen ay ku siiyaan waa qaadan karta dadkii dhaxaltooyadiisa dhahaa hadday ilmo yaryar meeshii yaallaan laakiin ha isku qaadanin maradu maalkay ka mid tahay ninka uu ka tegey waa marka in inta la gado maalka dhaxalka lagu daro dadkii marka laakin waa iska fududaystaan yani waxaad moodaa xuquuqda sibay aada noogu fududahay waxyaabaha ay fuqahadu hadda u yaqaanaan qasbi iyo booli oo annaga aanaan booli u aqoonin waxaa ka mid a qof xoolihiis in la isticmaalo biduuni idinihi nin baad iska saaxiibkaayoo kale dhuaa haysataa ama amaba saaxiibkaa maaha laakin waxaad isleedahay waxaan wax weyn maaha asagoo adoon fasax ka qaadanin baad iska isticmaalaysaa xoolihiisa xoolahaas marka waxay keenaysaa waa qasbi waay ninkan hadda xoolaha waxaad uga haysato ama aada uga isticmaasho waa beliliq liqadu meel dheer inay jirtaan moodeyna qof xoolihiis la qaatay biduuni idnihi waa beliliq haysatay ogow ha isku qaadin ilaa aada fasax ka qaadato war waxaan mahaysan karaa ma kaa qaadan karaa ha hadduu ku dhoo qaado maxaa yile nebiga sal ll slam wuxuu leeyahay qof maalkiisa xalaal ma aha ilaa biiibi nafsin minhu ilaa in nafsadiisu ay u wanaagsan tahay oo raalli ku tahay maaha maxalushaahidka marka meeshaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa lam yuujad haddaan la helin ilaa hawbun waaxidun hal mara maahane wax kaleba haddaan la helin qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa shucbatu can sacdi bni ibraahim can abiihi ibraahim ana cabdiraxmaan bna cawf radia allaahu canhu utiya biطacaamin cunto ayaa loo keenay wa kaana saa'iman wuxuu ahaa mid sooman faqaala waxa uu yidhi qutila muscab bnu cumayr ayaa la dilay wa huwa khayrun minii isago iga khayr badan kufina fii burdatin ayaa lagu kafaniyey in quiya ra'suhu madaxiisa haddii lagu daboolo badad rijlaahu lugihiisu ay muuqanayaan wa in quiya rijlaahu labadiisa lugood haddii lagu daboolana badaa ra'suhu madaxiisa muuqanayay ago gaabanoo ah wa uraahu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi waxaa la mala gelinayaa inuu yidhi waqutila xamsatuna waa la dilay wahuwa khayrun minii humma busita lanaa waxaa naloo fidiyey min addunyaa adduunyadii maa busita wixii naloo fidiyey aw qaala ama waxa uu yidhi ucdiinaa min addunyaa adduunyada waxaa nalaga siiyey maa ucdiinaa wixii nala siiyey ayaa nalaga siiyey waqad khashiinaa waxaan ka cabsannay an takuuna xasanaatunaa xasanaadkeenna cujilat lanaa in naloo soo dedejiyey ajarkii aan ka heli lahayn jihaadkii iyo khayrkii aan samaynay hadda in adduunyadana lagu siiyey uma jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu ooynayo xataa taraka acaam ilaa uu cuntadiiba ka tegey yani iyaga de saxaabadii haddaan fiirino noloshoodi iyo taani wax isku dhow iyagii weliba nolosha uu ka qaylinayo waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa annaga inaan u haysanno nolol oo cidhiiri ku jira inay nala tahayba intaan isagu hadda uu leeyahay waa naloo adduunyadii baa naloo fidiyey meeshaa marka wuxuu yidhi ibnu xajar wa fii qowli cabdiraxmaan wahuwa khayru minii dalaalatun calaa tawaaducihi وفيه إشاaرة إلى تcظيم فضل mن qتla في المشhاaهد الفاaضلة mعa النبي sl اه sلم xadiidka waxaa ku jiro laga qaadanayaa dadkii nebiga goob oo nebiga ay la jiraan oo nebigu ay la socdeen dadkii lagu dilay fadliga ay leeyihiin وزاada في hadihi الطريiq in quطya رأسhu badad rijlaahu ayuu ku daray baabun ay hada kani baabun baab weyaan إida lam yجid kafanan kafan hadduunan helin qofka ilaa maa yuwaari ra'sahu madaxiisa qarinaya maahane ow qadamayhama labadiisa gomadood qadaa ra'sahu madaxiisa u daboolaya karfantu haddaynan ku filnayn madaxa dhanka sare haddii la geliyana lugihii baa muuqanaya lugihii iyo meelaha haddii lagu daboolana wejigii madaxii baa muuqanaya see la yeelaha madaxa ha la daboolo lugihii markaa iyaga hala dhaafo hashiish iyo caws iyo waxyaabahaas ayaa lagu daboolinaya adduunyadu marka ninkii intaas ka helayna waa un adduunye waa soo arkay kii qasri iyo yacnii maal laga soo dejiyeyna godkaasaa laysugu tegaa meesha laysugu tegaa waa meeshaas ninkii boqor ahaa iyo ninkii baahi iskaga jiri jirayba meeshaas isugu tegaya waxaad ka cunto ka cunto iyaduun baa marka dambe ku cunaysa waxaad ka cunto dhulkii unbaa haddana kaasii qaadanaya tarjamadan marka macnahaasay wadataa qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaad qaala xadaanaa abi qaala xadaana alacmash qaala xadaanaa shaqiiqu qaala xadaanaa khabaabu radia allaahu canhu qaal haajarnaa maca anabiy sal l salam nebigaan la hijroonnay naltamisu annagoo raadinayna wajha allah ilaahay wejigiisa ikhlaaskeedaayb marka isagoo adda sheeg sheeg isma lahane waxaa weeyaan mowqifka unbaa keenay inuu ka hadlo fa waqaca ajrunaa cala allaahi ajrigeenna ilaahay buu u dhacay fa minaa waxaa naga mid ahaa man maata mid dhintay lam ya'kul xaal uunan cunin min ajrihi ajrigiisa shay-an waxba uusan ka cunin shay-an waxba uunan ka cunin minhum waxaa ka mida dadka muscab bnu cumayr wa minaa waxaa naga mida buu yidhi man aynacad qole ay bislaatay lahu isaga ay u bislaatay tamaratuhu mirihiisa qole mirahoodu mirihu u bislaadeen fa huwa yahdibuhaa markaa uu iska guranayo isaga markaa hadalkan khabaab wuxuu yidhi mar isagoo boog ka dumay dhisanayo oo toostoosinayay u yimaadeen markaasay wax weydiinayeen taabiciina markaasuu intuu ka baxay shaqadii iska dhaafay ayuu fariistay maradiibuu jilibka ku xirtay markaasuu hadalkan sheegay marannagana adde adduunyadii waxay nagu sintay inaan wax iska dhisanno dadna iyagoo waxba cunin ay ka tageen inagiina waa kansaanan wax u samaynan qutila yowma uxudin ayaa la dilay wa minaa man aynacad lahu tamaratuhu fahuwa yahdibuhaa qutila muscab waxaa la dilay yowma uxud maalintii uxud falam najid ma aanan helin maa nukafinuhu waxaan ku kafaninno ilaa burdatan go' maahna wax kale ma aanan helin idaa qataynaa bihaa ra'sahu madaxiisa haddaan ku daboolno kharajat rijlaahu lugihiisu waa soo baxaayeen waidaa qataynaa rijlayhi labadiisa lugood haddaan ku daboolnana kharaja ra'suhu madaxiisa waa soo baxaye fa amarana anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuuna faray an nuqadiya ra'sahu madaxiisa inaan daboolno wa an najcala calaa rijlayhi labadiisa lugoodna inaan yeelno min alidkhiri geedka idkhirka caleemihiisa ayb baabunay haadaa kani baabun baab weyaan man istacadda qofkii diyaarsaday alkafana karfanta fii zamani nabiy sal l slam waqtigii nebiga falam yunkir calayhi nebiguna uusan ku inkirin ninkii nebigii oo nool karfantiisii diyaarsaday rasuulkana uunan ku inkirin meeshaa marka wuxuu keenayaa bukhaari in la diyaarsan kara karfanta oo qofka kafantii lagu kafanin lahaa hadduu diyaarsado haddaan dhinta maradan ha laygu kafaniyo uu yidhaahdo waaba wax dhiba ma lahay qال xdثna cبdاللh بن مسلمةa qال xadثna بن أbي xاaزم عan أbيه عan سهل رضي الله عanه أna امرأaة haweeney jaءت النبy sl اه sلم nebigay u timid biburdaةi bay ula timid bigo mansuujaةi la sameeyo la tolay fiihaa xaashiyatuhaa darfaheedii iyo faraqyadeedii ay ku yaalaan yani maro lasoo jaray maaha farqaheedii la wadato atadruuna ma garanaysaan mal burdatu buu yidhi go-o waxa uu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen ashamlatu atadruuna waxa dhahay waa sahlu bnu sacdin ma garanaysaan mal burdatu waxa ay tahay qaaluu waxay yidhahdeen ashamlatu waa marada go-o weyn qaala nacam buu yidhi haa qaalat waxa ay tidhi haweenaydii nasajtuhaa waan tolay maradan biyaddii gacantaydan ku tolay faji'tu waan imid liaksuwa ka haasaan adiga kugu marshiyo mara kaaga dhigo liaksuwaka saan kuu marshiyo haa marada aan kuu marshiyo kasaa meeqa mafcuulay qaadataa laba mafcuulay qaadataa labadeeda mafcuulla mubtada iyo khabar asalka ma ahaa jirin waa min baabi sa'alowa labadii mafcuulay sa'alo oo kale ayb mid baa marka xagga macnaha faacil ka noqon kara oo kan xiranayo isaga liaksuwaka saan kuu marshiyo adiga haa marada aan kuu marshiyo mafcuulkii labaad haa fa akhadahaa annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii baa qaatay muxtaajan ilayha isagoo u baahan maradaas ayuu qaatay faqaraja ilaynaa waa noogu soo baxay wa inahaa isaaruhu walxaal inahaa iyaduna isaaruhu macuustiisii ay tahay go-iisii faxasanahaa fulaanun hebel ayaa jeclaystay oo ay la qurux badatay oo qurux ayb oo markaa wuu damcay fa qaala waxa uu yidhi markaasi maxaa idiin dhigay marka meesha hay uksuniihaa imarshi uksuniihaa imarshi rasuul allow maa axsanahaa alla wanaag badanaa maa axsana ay shay-un cadiimun wax weyn iyo axsana wanaag badnaysiiyey haa maradan qaala alqowmu dadkii waxay yidhaahdeen ma axsanta ma hagaajinin labisaha nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigaa labistay muxtaajan ilayha isagoo u baahan uma sa'altahu waad weydiisatay wa calimta waadna ogeyd annahu laa yaruddu inuunan soo celinaynin qof nebiga wax weydiistay qof wax warsaday inuunan warka ku celinayninna waad ogeyd inuu ku siinayaa iska ogaatay saasaa marka maxaa wax fiican ma samaynin bay dhahay qaala waxauu yidhi ninkii innii wallaahi baan ku dhaartay maa sa'altuhu ma aanan su'aalanin lialbasahaa inaan labisto aniga inaan iska labisto uma weydiisanin innamaa sa'altuhu waxaan u su'aalay litakuuna kafanii say karfantayda u noqoto maradaa nebiga xirtay karfan inay ii noqoto barakaystaan ugu talagalay qaala sahlun waxau yidhi fa kaanat kafanahu karfantiisiiba ay noqotay meeshaa marka bukhaari wuxuu kala soo dhex baxay qofku inuu karfantiisii sii diyaarsan kara isagoo nool ninkan waa istahluukeynayaa lama dhihi kara marka bacdu selefna waxaa laga sheegay inay diyaarsadeen godkii lagu duugi lahaa qaar marka meeshay ay godkooda ay sii shaarteen iyo waa jiray intaba qaar inuu keenana waa dhici kartaa ayb waxyaabahaas o dhan marka waxay tusee dad mowd u diyaarsan inay ahaayeen laakiin ninaan mowdba u diyaarsanayn dadkeennan yacnii aan mowdba ka warqabinba oon xasuusaninba oo adduunyadii uu xusul duubaayo geb uu soo dhahay baktatan geeridu ay ugu imaanayso kale ma aynan ahayn qofku isagoo yacnii keda inay mowdka uu ugu yimaado wax ka daran malan qofku hadduuna mowdka isku diyaarinin dhimashadii waxay ugu imaanaysaa isagoo kadsoon war aan u haynin mana soo noqonaayo shallay dambana ma jirto waxaana dhici kartaba isagoo wax xun dhex taagan inuu ku dhinto maxaa yeele saacad walba dhimashadu waa suurtagal saacad kasto marka saacad walba haddaad kaafil iska tahay geeridii qaflay kugu imaanaysaa ilaan ka qaala sahlun fakaanat kafanahu bay ahaatay marka wuxuu yidhi meeshaan afaada almuxibu اطabariyu wuxuu faa'iideeyey fi laxkaam kitaabkiisaas lahu uu isagu leeyahay annahu cabduraxmaan bni cawf cabduraxmaan ibnu cawf inuu ahaa ninkaa wacasaahu liطabaraaniyi ayuu u tiiriyey ibnu xajar wuxuu yidhi walam arahu fi lmucjam اlkabiir ma aanan ku arkin laa fii musnadi sahlin walaa cabdiraxmaan mucjamulkabiirka sida wax looga baartaa waxay tahay masaaniid ahaan uu qoran yahay isaga waa musnad mucjamulkabiirka xadiid marfuucuu keenaa musnad musnadba u qoran saxaabi saxaabi marka meelihii lagu maleey karayo sahlu bnu sacad iyo xadiidka la werina iyo cabdiraxmaan iyo kuma wanaqalahu shaykhuna bnu lmulaqin can ilmuxibi ayuu ka soo guuriyey fii sharxi alcumda ibnulmulaqin isagana sharax cumdaha kitaabkiisaas wuxuu ka soo warkan cabdiraxmaan inuu ahaa buu ka soo guuriyey wuxuu ka soo guuriyey muxib abari almuxib abari sharax weyn oo koob iyo toban mujallada buu ku leeyahay ibn lmulaqin cumdaha wakadaa qaala lanaa shaykhunaa sidaasuu nagu yidhi buu yidhi sheekheenna alxaafid abulxasan alhaytamiy nuurudiin alhaytami ibnu xajar wuxuu yidhi sheekheenni nuurudiin alhaytamina sidaa ayuu nagu yidhi inahu waqafa calayhi inuu dul istaagay oo noo sheegay laakiin lam yastaxdir makaanahu kitaaban ku dul istaagay buu yidhi laakiin meeshuu ahaa ma xusuusto wa waqaca lishaykhina bnulmulaqin fii sharxi tanbiih ibnulmulaqin sharxu tanbiiha waxaa ku dhacday annahu sahlu bnu sacdin inuu ahaa wahuwa halatun weeyaan kaas fakaannahu iltabasa calaa shaykhinaa ismu lqaa'ili bismi raawi qaa'ilkii raawigi baa iska dhexgalay nacam akhraja atabaraaniyu alxadiid almadkuur can axmed bni cabdiraxmaan bni yasaar can qutaybata bni saciid can yacquub bni cabdiraxmaan can abi xaasim can sahlin wa qaala fii aakhirihi qaala qutaybatu huwa sacdu bnu abi waqaas taana waa la sheegay wqad akhrajahu اlbukhaariyu fi libaas wاnasaa'iyu fi ziinati can qutaybata walam yadkura canhu dalika kama ayna sheegin waqad rawaahu bnu maajah bisanadihi almutaqadim waqaala fiihi fajaءa fulaanu rajulu samaahu yowmaidin wahuwa daalun calى ana raawiya kaana rubamaa samaahu inuu marmar magacaabo aduu marka waxyaabahaasay sheegeen karfantii marka in la diyaarsan karo baabu itibaaci nisaa'i aljanaa'iza baabu bayaani xukmi itibaaci nnisaa'i naagihii raacitaankooda xukunka ku soo arooray caddayntiisii uu baab yahay aljanaa'iza ay raacaan janaazada naaguhu inay janaazada raacaan qaala xadaanaa qabiisatu bnu cuqbata qaala xadaanaa sufyaanu can khaalidin can ummi lhudayl can ummi caطiyata radia allaahu canha qaalat nuhiinaa waxaana laga reebay can itibaaci aljanaa'izi janaasada raacitaankeeda walam yuczam calayna na laguma adkaynin waa na laga reebay marka karaahi tusa waxay tusaysaa nahyi nahyigu marka xaaraan iyo karaahada labadaba waa soo wada galaa walam yuczamna qariinadaa karaahi tusa qaar waxay yidhaahdeen marka nuhiina cidda ka reebtay lama sheegin laakiin haddii nuhiina la ihaa rasuulkan baa loo jeeday ayb walam yuczam calayna walam yu-akad calayna fi lmanci mancintana laguma adkaynin waayadna kamaa ukida calayna fii gayrihi min almanhiyaat sida waxyaabaha kale naloogu adkeeyey oo kale saa darteed marka culammada qaar waxay ka fahmeen itibaacu janaa-is naagaha inay raacaan karaaha inay tahay oo aynan ahayn xaaraam halkaanuu marka ku tilmaamay waxa uu yidhi wabihi qaala jumhuuru ahli اlcilmi ahlucilmiga waxay u badayin karaaha inay tahay xaaraan aynan ahayn wamaala maalikun ila aljawaasi imaam maalikna waxau u yeeshay inay u bannaan tahay wahuwa qowlu ahli lmadiinati wey wydul calى اljawaasi waxaa tusaya maa rawaahu bnu abi shaybata min طariiqi muxamed bni camri bni caطaa can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama kaana fii janaazatin ayuu ku jiray fara'aa cumaru wuxuu arkay imra'atan haweeney fasaaxa bihaa oo ku qayliye faqaala nebigu waxa uu yidhi dachaa yaa cumaru cumarow ka tag alxadiid iska daa buu yidhi taana marka waxay tusaysaa jawaasku meelahaasay ka qaateen laakiin karaaha ayaa ku jirta xadiidka waxaa laga qaadanayaa nahyiga shaaricu darajaad inuu leeyahay وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم